galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin jimcaha bisha juun waa sagaal sannadka laba kun toddobiyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobankan mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a toogasho ka dhacday magaalada baydhaba oo ay dad ku dhinteen
saaka aroortii hore meel ay ka socotay bixinta raashiin ay ku qaadanayeen dad ka soo barakacyaala ayaa waxaa ka dhacay shaqaaqo in rasaas ay isku weydarsadaan ciidamo dhimasho ilaa iyo shan ruux iyo inka badan waa ay jirtaa dhaawacna ilaa iyo toban kor u dhaafay
waxaan sidoo kale idin haynaa waraysi aynu la yeelanay mid ka mid ah wasiiradii soomaalida ahaa ee safarka ku tagay dalka sacuudiya oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oo aan ku falanqayn doonno xiisadda waddamada khaliijka u dhexaysa tartan ah cidda looga dambaynayo ee hegemonka ah ee talada iyadu yeelanaysa yani qatar waxay samaysay go-aano oo oo oo siyaasadeeda arrimaha dibadda ah waxaa la dhihi karaa jasiiro waxyaabaha ugu weyn ama siyaasadda dalka qatar lagala dagaalsan yahay warbaahinta xorta jasiirana waxaa weeye warbaahintaas ay dhexaad u tahay
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wararka ka imanaya magaalada baydhaba ayaa sheegaya in toogasho ay ka dhacday goordhoweed xero ay ku sugan yihiin dad soo barakacay toogashadan ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen lix qof ilaa iyo afar iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen toogashadan ayaa sidoo la sheegaya ku timid kadib markii ay israsaaseen dhex martay xubno ka tirsan ciidanka amniga ilaa hadda ma cadda waxaa khilaafku ka dhashay iyadoo oo wararka qaar sheegayaan in dhinac ka mid a dhinaca israsaaseeye loo diiday inay galaan xerada barakacayaasha oo raashin lagu qaybinayay
agaasimihii dhowaantan shaqada laga eriyay ee f b i da maraykanka james comi ayaa khamiistii capitol hillka ka sheegay inuu rumaysan yahay in madaxweynaha maraykanka donald trump isku dayey inuu ku cadaadiyo inuu joojiyo baaritaanadii lagu hayay la taliyihiisii dhinaca amniga u qaabilsanaa ee michael flin waxaana uu sidoo kale sheegay in aqalka cad ay baahiyeen been iyo warar aan jirin si ay u daboolaan sababtii isaga shaqada looga eriyey shaki iigama jiro in shaqada laiga joojiyey sababtoo ah baaritaanadii ruushka ayuu komi u sheegay sharci dejiyaasha taasoo ku aadanayd iskudaygii ruushku ay ka sameeyeen doorashadii madaxtinimada ayna doonayeen inay ka caawiyaan madaxweyne trump inuu kaga guuleysto doorashadii xogayihii hore ee arrimaha dibadda hillary clinton oo iyadu la tartantay waxa uu komi yidhi dadaalka madaxweynaha ee bedelidda qaabka loo sameynayey baaritaanada ruushka ayaa ahayd arrin aad u weyn
dalka britain xisbiga muxaafadka ayaa kuraas ku waayey doorashada guud ee dalkaasi shalay looga dareeray xisbiga shaqaalaha ayaa isagu kuraas dheeraada helay taasoo wejigabax ku ah ra-iisul wasaaraha britain theresa may oo iyadu dooratay in ay ku dhawaaqdo doorashooyinka xilligooda laga soo horumariyey natiijada ilaa iminka soo baxday ayaa sheegaysa in xisbiga muxaafadku ay heleen saddex boqol iyo toban kursi oo ka mid a lixda boqol iyo kontonka kursi ee baarlamaanka dalkaasi halka uu xisbiga shaqaaluhu helay laba boqol iyo sideed iyo konton kursi natiijada uu muxaafadku ilaa iyo hadda keenay ayaa ah mid ka hooseysa aqlabiyaddii la rabay inuu xisbigu keligii kusoo dhisi karo xukuumad iyadoo xisbiga muxaafadku uu ku qasbanaan doono inuu xukuumad wadaag ah soo dhiso
kooxda daacish ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya qaabkii ay u dileen nin ay sheegeen inay gacanta ku hayeen oo bakistan ay ku dileen iyo haweenay la socotay dilkan ayaa ka dhacay sida kooxdu ay sheegtay waddanka bakistan sarkaal ka tirsan dowladda bakistan ayaa v o a u xaqiijiyey in ninka muuqaalkaasi laga duubay isaga oo sii dhimanaya uu ka mid yahay laba qof oo u dhashay waddanka china oo magaalada quweta ee dalka bakistan bishii hore afhayeen oo hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee china ayaa sheegtay in dowladda bakistan ay ka heleen wararka xaqiijinaya dhimashada qofkaasi ka soo jeeda waddanka china
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wararka ka imanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in toogasho ay ka dhacday xero ay ku sugan yihiin dad soo barakacay taasi ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof ilaa iyo afar iyo toban kalena ay ku dhaawacantay toogashadan ayaa la sheegayaa in ay timid kadib markii israsaaseyn ay dhex martay xubno ka wada tirsan ciidamada amniga haddaba caashe ibraahim aadan ayaa dhacdadan waxa ay ka wareysatay wasiirka amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed
waa mahadsan tahay saaka aroortii hore meel ay ka socotay bixinta raashiin ay ku qaadanayeen dad kasoo barakacyaal ah ayaa waxaa ka dhacay shaqaaqo in rasaas ay isku weydarsadaan ciidamo dhibaato waa ay dhacday dad waa ay dhinteen waxaan leenahay allah unaxariisto ku dhaawacmayna waxaan leenahay allah bogsiyo insha allahu tacaala howlihiina waa ay socdaan iyo baaristii ilahay idinkii wixii kasoo baxan waa soo sheegi doonaa goobta cunnada lagu qaybinayo xaggee ku taalla bal magaceeda iyo degaankay ku taallo magaalada baydhabo ay ku taallaa meel dhinac bariga cadaadda meelahaasay ku taalla waa gartay waxaad markaa iiga warantaa khasaaraha meesha ka dhashay dhimasho iyo dhaawac fara badan baa jiraa laleeyahay inta adigu aad og tahaad xaqiijin karto mas-uul ahaan waa imisa
sax waaye waa ay jiraan dhimasho dhaawac inta waa ay jiraan dhimasho ilaa iyo shan ruux iyo inka badan waa ay jirtaa dhaawacna ilaa iyo toban kor u dhaafay waxaan leenaha ilaahay ha bogsiyo de qalad un dhacay ay ahayd tiradana soo gaaraysa waxay sheegayaan in dadka dhintay ay ka badan yihiin dhaawacan uu kasii badan yahay tiradaad ii sheegayso yaa kuu xaqiijiyey annaka de laamiga amnigaa nahay markii aan la xiriirnay isbitaalada dadka inta la geeyey shacabka dadka dhintay ilaa iyo shan ruux in kor u dhaafaysa ayaa dhimatay ilaahay idinkii kuwo kale oo toban dhaafayna waa ay dhaawacmeen waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu bogsiyo goobta ay dhibaatadanu ka dhacday ma tagtay oo ma soo ogaatay oo ma soo qiimaysay xaaladda meesha ka jirtay sida wax u dhaceen aada iyo aad meesha ayadoo waxaan gaarnay hooshaba ay socoto dee wixii sidii loo joojin lahay xaaladahaba waa ka qayb qaadanay marka meeqaad adigu ka mas-uul ahaan indhahaaga aada saartay dhimasho ah waa kuu sheegay dadka meesha ku dhintay oo shacabka ilaa shan un bay kor u dhaafayaan dee annaka markaas dee ambaliyaa ambalaasyada iyo dadka ku shuqulka leh ayaa dhaawacyada iyo meedkaba meesha ka qaadayay hawlihii kale ee sidii aan wax damba udhici lahayn oo xaaladda lagu wixii wax geystay iyo intaas un baan ku mashquulna annaka waxaad ii sheegtay shan shacaba inay dhinteen dadkii weerarka soo geystay iyo kuwii caabinta sameynaya iyagana maxaa gaaray ilaa iyo waxaan filaa ilaa iyo dhowr askari meesha inay ku kala dhinteen oo labada dhinac si qaladayna wax u dhaceen insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay wanaagna ku dhaqan doonto ilaahi marka dhowrkaas askar ee labada dhinac ka tirsan aad sheegayso marka shanta qof aad ii sheegaysa ma ay ku jiraan banaankaay ka joogaan oo ka baxsan yihiin banaankay ka yihiin marka waa shan qof oo shacaba iyo dhowr kale oo dadkii israsaaseeyey ah weerarka yaa yaa soo qaaday kuwa weerarka soo qaaday maxay ahaayeen cashaay weerar meesha maba jirinba wax weerar layihaha ma jirin si kelisa waxaa ku dhacay ciidan un ka wada tirsan kuwa dowladda koonfur galbeed oo si kelisa iyo qalad meesha uun ka dhacay oo askar haddee maalin walba waa aada ogtahay oo qaladaad badan ayaa dhaco waa un qaladkaas unbaa meesha ka dhacay marka mar haddii meesha raashiin lagu qaybinayay dhulkan ay baahi ka jirto dad inay wax boobaan rabe may ahaayeen dadka soo weeraray wallahi baaristii waa ay socotaa insha allahu tacaala wixii kasoo baxo waa soo gudbin doonaa ilaa hadda cid aad qabateen ma jirtaa oo dadkii weerarka kusoo qaaday goobtaasi raashiinka lagu qaybinayo ilaa hadda shaqadii waa ay socotaa wax barbaleynana ma taagna insha allah waxaan rajaynaynaa wanaagna inay ku dhamaato waxaan rabaa inaan ogaado adoo raalliya qolaa weerar soo qaada oo rasaas soo tuurtuurtay oo goobtan raashiinka lagu qaybinaya soo aaday qolo kalena way caabin bay samaysay meeshii dhibaataa ka dhacday maxaa ku xaliseen markaa oo dadkii weerarka soo qaaday iyo kuwii dhibaatada geystay xalka cashaay waqtiga ay wax dhaceen waa un geli maanta un waaye hoosha waa ay socotaa lagama jiifo insha allah wixii kasoo baxana waa ad ogaan doontaan ilaahay idinkii qaybintii raashinka ma halkaas ay ku joogsatay mise waa la sii waday maya raashinka waa uu socday dadka raashinkooda waa ay qaateen wax joogsaday lama jiraan
wasiirka amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed oo khadka telefoonka ugu rameeyey caashe ibraahim aadan
galab wanaagsan oo ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo ka koobnaa wasiiro ayaa maanta ku soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii ay booqasho kooban ku tageen waddanka sacuudi arabiya wafdigan ayaa mashaariic horumarineed dartood ugu tagay waddankaas warar kale oo soo baxayn waxa ay sheegayaan in mowqifka soomaaliya ay ka qaadatay xurgufta u dhexaysa wadamada sacuudiga horseedka ka yahay iyo dalka qatar ay saamaysay kulamadii wafdigaasi ay u aadeen wadanka sacuudi arabiya haddaba safarkaasi ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ee soomaaliya jamaal maxamed xasan mashaariicdan waxay isugu jiraan mashaariic qaar maalgashi ah oo ay waddanka maalgashina ku samaystaan aan ka codsanay iyo kuwo kale oo kaabiyaasha dhaqaalaha ku saabsan mathalanba jidad badan in la dhiso in la dhiso airport cusub dekedo beeraha mashaariic beeraha ku saabsan biyo xireenadii bulshadaheenii hore in qaar loo dib loo soo nooleeyo dhinacii kale diyaaradaha waddanka dib loo soo celiyo somalia airlines waxyaalo fara badan ayaan runtii ayaanu isla garanay oo muddo hadda wadahadalkeenu soo socday mashaariicdaas oo dhan waxay ahay mashaariic aanu sii diyaarinay wasaaradii khus ayaan soo gudbiyeen oan sii faahfaahinay oo runtii aan ugu talagalnay su-aal kastoo ka timaada inaan ka jawaabi karno mashaariicda ayaan marka geenay xoolaha ka mid ah kalluunka ka mid ah boqol waxyaalood sector kasta oo muhiim u ah ummadda soomaaliyeed waanu geenay shirka sacuudiga markaad tagteen yaad la fadhiisateen oo aad kala hadasheen mashaariicdan sacuudiga runtii waxa markaan meesha taagnay si weyn ayaa naloo soo dhaweeyey oo nala qaabilay waxaan la fadhiisanay dadkii mashaariicdan fulin lahaa ama amarka u haystay boqortooyada amarka uga haystay inay mashaariicdan fuliyaan ama nagala hadlaan dad fara badan ayaan runtii isugunay meesha ilaa labaatan qof gaaraya ayaa noo yimi oo wasaaradaha kala duwanka kala socda oo heer walba leh waxaa noo yimi dad amniga ka socda waxaa noo yimi nooc kasta aanu marka hore kusii talagalay inaan la kulano oo annaga qorshahayoda noogu jirtay iyagii ayaanu markaa qof kasta subject kasta maado kastaa meesha la tagnay dadkii go-aan ka gaari lahaa ama ay khuseysay ama arrimahan si fiican la socda ayaana loo soo diray dadkii o dhan la kulanay shirarkii waa noo socdeen galabtii oo dhan habeenkii waan isla gallay runtii aada iyo aad ayaanu ayaanu isu fahnay wax badanna sida meel dhegin arrinta ku saabsan xiisaddan ku soo kordhay gobolka khaliijka ee u dhexaysa qatar iyo sacuudiga iyo wadamada kale sacuudiga la safan sidee bay u saamaysay safarkiinii iyo qorshahaad u socoteen runtii arrintaasi wax saameyna kuma yeelan safarkeegas aad la socoto go-aanka dowladdu qaadatay oo caadi yahay maalintii aan baxaynay subaxdii ayaan soo baxday statementiga ama warbixin qoraalka kasoo baxay wasaaraddeena arrimaha dibadda annagoo iyadoo arrintaas jirta ayaanu tagnay sacuudiga wax saameyna nagu yeelata ma jirin si wanaagsan naloo soo dhaweeyay ilaa saa kuwa dambeysa aanu kasoo baxaynan si fiican ee nolosha aan babixiyey waan la kulanay dad badan runtii wax saameyna kuma yeelan waan fahmi karaan ma umalaynayo boshinka saabtaan u qaadanay waxaan u mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee noo qaabileen iyo sida wanaagsan ee shirarku u dhaceen iyo waxyaalaha wanaagsan aan ka wada hadalna wararka aanu ka helay safarkiina way ka duwan yihiin xoogaa midka aad ii sheegtay waxaanu maqalay in markaad meesha tegteen go-aankay dowladdu qaadatay darteed xoogaa wejiga laydiin bedelay idinku dhowr wasiir baad ku tagteen lix ilaa toddoba wasiir adigoo wasiirka qorsheynta wasiirka maaliyadda wasiirka gaadiidka iyo wasiirka gaashaandhiga iyo wasiiro kale in aydinaan la kulmin wasiiradii dhigiina ahaa sidaasaa maaragtay na soo gaadhay bal arrintaa ka hadal runtii dadka miidiga wax badan ayay arrimahan runtii ka hadleen ujeedada anu meesha u taagnay ma ahayn inaan idhaahno wasiir hebel iyo wasiir hebel aan la kulna dad badan oo runtii madaxoo ka kala socday ilaa boqortooyada iyo meel kasta ayaan la kulanay ujeedada noogu weyn waxay ahayd kasta oo mas-uula soomaaliya nala socda meesha wax u tegay barnaamij gaara ayuu waday oo uu ka jawaabi karay su-aalaheeda uu ka hadli karaayay oo si fiican uga faahfaahin karaayay qaar wasaaradaha wasiiraha ka socday kuwo kale wax ka socda agaasimayaal qaar waxa ka socda dad kale khuburaa marka annaga ujeedadu ma ahayn in wasiir ama wasiir ku-xigeen ama qof kale la arko ujeedadu waxay ahayd mashaariicdan dadka umada soomaaliyeed bahayn wax loo qabto sidee baa loo gudbin karaa yaa ku haboon yaa gudbin karaa yaa waqti hayo oo hadda tegi kara dadkiina qaabilay runtii si fiican noola soo dhaweeyey diyaaradan xataa ku tagnay meesha iyagaa noo soo diray hataan kusoo noqonay iyagaa na soo siiyey waad garan karaysaa levelka dhaweynta lagu sameeyey jidda dadka joogay ayaad weydiinaysaan wax wajidadaba iyo wax xumaana iyo wax mataqaanaa ama negative dhinacooda ma jirin waynu ku mahadsan yahiin wanaagii anoo muujiyeen iyo shirarkii aanu gallay iyo waxqabadkii ballan qaadeen si wanaagsaneed aan wada hadalay waa gartay arrinta dabcan sacuudigu dowladda sacuudiga iyo mas-uuliyiintaad aragteen kuma aysan faraxsanayn soomaa mowqifka dowladda soomaaliya ay qaadatay arrintaas ma idinkala hadleen ma idinku soo qaadeen si toosan ama dadbanba anagu runtii ujeedaan meesha u tagna waxay ahayd arrin aan siyaasad ku saabsan maalgashi iyo horumarin dhaqaale shirarkaanu gelaynana waxay ahaayeen shirar ku saabsan maalgashiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha waddanka si loo dhi si amniga waddanka loo xoojin lahaa marka arrimaha kale ee siyaasadda runtii wasaaradda arrimaha dibadda aan leenahay wasaaradda ayaan positionka warqad ka soo saartay oo positionkeeda uu dowladda halkaasi ku cadyahay ujeedadaan u taagnan way ka duwaneed arrintan siyaasadda ee siyaasaddan ka taagan bariga dhexe waxay ahayd arrin sida xoolaha soomaalida oo kale looga qaadi lahaa baanka ama ama loo ogolaan lahaa inay yimaadaan xoolihii hadda soomaalida xajka way ogolaadeen sanadkan in xoolo badan soomaaliya la geeyo dadka xajka tegi jira xataa soomaalida waxay kusoo dareen toddoba kun saddex boqol ee tegi jirtay sagaal kun iyo saddex boqol kasoo dhigeen soo kordhigeen waxyaalo fara badan oo kale oo fiican oo soo socdaan runtii oon hadda halka sheegi karin ilaa ay soo dhammaadaan marka arrinteedu waxay toos ugu saabsan ugu saabsaneyd oo u khuseysay wixii horumarin horumarin dhaqaalaha iyo wixii maalgashi arrimaha siyaasadda meelo kalea laga ha arrimaha waxaan u daynay wasaaradda khuseyso iyo madaxda khuseyso laakiin anna waxaan focus ka saaraynay waan diiradda saaraynay sidii bal dadka wax wax wax tara ama dhaqaalaha ama maalgashiya lagu keena wadanka ogta shaqa la-aan badan ubahsana ka jirta wadanka arrimaha amniga shaqa badan laga qabto meelaha qaar badan ubaahan yihiin marka arrimahaan u tagna runtii arrimahaas ahayd waana qiyaasan karaysaa oo waktiga wadankeenu waxyaala u baahan yahay baahida intay laegto
jamaal maxamed xasan wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda federaalga ee soomaaliya wuxuuna ka mid ahaa wafdi dowladda ka socday oo sacuudi arabiya booqasho ku joogay hase yeeshee muqdisho dib ugu soo laabtay khadka telefoonka ee muqdisho ayuuna ugu waramayey waryahayaga haaruun macruuf dhinac kalena wadanka jarmalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in wadahadallo nabadeed lagu xaliyo khilaafka gacanka oo aan lagu takoorin wadanka qatar warbixintan waxaa magaalada qaahire kasoo diray waryaheena xuseen saxnuuni dowladda jarmalka ayaa ku baaqday dadaallo diblomaasiyadeed in lagu dhammeeyo kalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan bariga dhexe wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jarmalka sigmar gabriel ayaa sheegay inaan la aqbali karin in xiriirka loo jaro islamarkaasina go-doon la geliyo dowladda qatar waxa uuna ku baaqay in dowladaha carabta ay ka qaadaan xayiraadda dhinacyada dhulka hawada iyo biyaha oo ay kusoo rogeen xukuumadda dooxa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka ayaa hadalkan ka dhawaajiyey kadib markii ay shir jaraa'id ku wada qabteen dalkaasi jarmalka dhigiisa dowladda qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan al thani maser gabriel ayaa si adag u sheegay in xukuumadda dooxa ay tahay dowlad istiraatiiji u ah la dagaalanka argagixisada wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka ayaa sidoo kale afka ku ballaariyey khilaafka dowladaha khaliijka in lagu dhammeeyo wadahadal diblomaasiyadeed dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda qatar sheekh maxamed al thani ayaa sheegay in dowladdiisa diyaar ay u tahay in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka ka alowsan dowladaha khaliijka waxa uuna si adag u diiday eedeymaha sheegaya in dowladdiisa ay taageerto kooxaha argixisada wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda dooxa ayaa sidoo kale sheegay tallaabooyinka ay qaadeen dowladaha carabta oo sacuudiga ay horkacayso islamarkaasina go-doon lagu geliyay qatar inaysan haysan qaanuun caalami ah oo ay u cuskanayaan arrintaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda imaaraadka carabta anwar qarqaasha oo isna ka hadlay arrimaha ka taagan bariga dhexe ayaa ka digay in dowladda qatar inaysan taageero weydiisan laba dowladood oo aan carab ahayn kuwaasoo sii hurin karaa buu yidhi xiisadaha ka taagan madi bariga dhexe wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda baxrayn khaalid bin axmed aale khaliifa ayaa dhankiisa ka sheegay in xukuumadda dooxa laga dalbanayo inay isaga fogaato xiriirka dowladda iiraan iyo inay joojiso waxa uu ugu yeeray taageerada ay siiso ururada argagixisada dowladda sacuudi arabiya iyo isbahaysigeeda ayaa soo saaray liis ay ku qoran yihiin waxa ay ugu yeereen shakhsiyaadka xiriirka la leh kooxaha argagixisada waxaana liiska safka hore kaga jira sheekh yuusuf al qardaawi oo ah guddoomiyaha ururka culummada muslimiinta caalamka arrimahan ayaa imaanaya xili dowladda turkiga ay sheegtay inay ciidamo ay u dirayso dalkaasi qatar halka dowladda iiraan ay sheegtay inay garab istaagayso xukuumadda dooxa sida ay sheegeen xeeldheerayaasha carabta khilaafka u dhexeeya dowladaha carabta ayaa sii fogaanaya kadib markii ay soo baxeen shuruudo adag oo dowladaha xiriirka u jaray xukuumadda dooxa taasoo dowladda qatar ay u aragto mid wax u dhimaysa madax bannaanideeda xuseen saxnuuni v o a qahira aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen saxnuuni dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka maxamed cabdi sandheere ayaa la diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka isniintii toddobaadkan ayaa qaar ka mida dalalka carabtu ay ugu magac wen yihiin sacuudi carabiya isutagga imaaraadka carabta iyo masar ay shaaciyeen inay xidhiidhkii ka goosteen dowladda yar ee qatar dalalkan ayaa go'aankooda sal uga dhigay arrimo dhowra oo taageerada argagixisadu ay ugu weyn tahay haddaba faahfaahinta sababahaas waxaa dowladda qatar ay ku waayi karto haddii xidhiidhku kala go'o kaalinta maraykanka iyo meesha soomaaliya ay arrintan ka qaadanayso ayaan barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan kaga hadlaynaa waxaa barnaamijka marti ugu ah brofesor afyare cabdi cilme oo ku takhasusay xidhiidhka caalamiga iyo amniga caalamka barana ka ah jaamacadda qatar ee magaalada dooxa waxaa isna martiya doctor maxamed deeq ibraahim cabdi oo bartay daraasaadka carabta barana ka ah jaamacadda muqdisho iyo cabdicasiis calas cartan oo bartay taariikhda iyo ilbaxnimada kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar cabdicasiis calas cartan ayaana ugu horreyn weydiiyey waxaa dowladda qatar laga dhibsaday ee keenay in dalalkani ay xidhiidhka u jaraan shukran maxamed waa mahadsantaha walaal waxa la dhibsanaya ama laysku hayo waxna waa wax laga yaabo in waajiha laga dhiganayo iyaga dadka loo sheegayo waxna waa wax laga yaaba inay xaqiiqi yihiin oo si hoose ay dhabta u tahay sidii maamahdii odaygii soomaaliyada iyo doorinta ordiga ka weyn waxyaabaha iminka iclaamka loo sheegayo ama shucuubta loo sheegayo waxaa kamid a qatar inay saaxiib la tahay iran waxaa kamid a inay israa'iil saaxiib la tahay waxaa kamid a inay xuusiyiinta nimanka la nimanka dagaalamaya saaxiib la tahay waxaa kamid a inay haddana nimanka la dagaalamayo xuusiyiinta islaax la yidhaahdo saaxiib la tahay akhwaanka iyo xamaas inay saacido iclaam ama warbaahin ama media dowladaha wax ka sheega inay fangarayso jaziiro ugu cadcaddahay milafaadkaas ama arrimahaas ayaa kamid a arrimaha la sheegaya laakiin qaarna sidaan sheegay waa waajiho oo iiraan oo kale xaqiiqadu waxay tahay imaaraadka cid uga xiriir fiican male xagga dhaqaalaha iyo waxa lamidka iyo wax isdhaafsiga xuutiyiinta dagaal bay ku haysaa oo ciidamadii la dagaalamaya qatar ka mid tahay xagga israa'iilna de imaaraadka iyaduna uga sii horeyso inkastoo carabtao dhan a laga yaaba inay wax la leeleeyihin laakiin imaaraadku aad buu ayaamahan usoo dhaweynayaa iyo markii la arko emailkii safiirkooda washington joogay arrinta wejiga laga dhiganayo laakiin dhabta loogu socdo ah akhwaanka iyo xamaaska iyo jaziira waxaa ka dambeeya oo aan iyada carabka lasoo marin karin ama ay tahay dhabtu qatar in ay ama garab istaagtay ama raalli ka ahayd ama ay la noolaatay oo la faham isfahmeen isbedeladii dhacay dadkii waday ama ha noqdeen islaamiyiin ama ha noqdeen dadka ama liberaaliyiinta ama qowmiyiinta ama dadkii waday in marka qatar isbedeladaas ay isfahmeen oo ay saaxiib la tahay ayaa ugu muhiimsan waxa qatar lagula dagaalamayo lamana rabin inay dhacdo laakiin qadiyadda cusubu waa imaatinkii odagii trump la oran jiray dib baan uga soo noqon doonaa waan gartay brofesor afyare cabdi cilme waddamada masar iyo sacuudiga ayaa hormood ka ah arrintan iminka go-doonka lagu sameeyey qodobadaa u sheegay cabdicasiis calas cartan waddamadaa waxyaga si gaara uga khuseeyaa ma jira
waad mahadsan tahay maxamed runtii qodobo waxyaalo badan oo oo waxa laysku hayo kamid ah ayuu cabdicasiis sheegay laakiin nuxurku waxa waaye bobolkan hadda khaliijka marka khaliijka oo la yar ballaariyo ay noqoto waxaa ka socda siraac ama yacni is is tartan ah cidda looga dambeynayo hegemonka ah ee talada iyadu yeelanaysa yani qatar waxay samaysay go-aano oo oo oo siyaasadeeda arrimaha dibadda ah oo ay u madax banaan tahay ayay qaadatay dalalka hadda gaar ahaan khaliijka marka la yidhaahdana sacuudiga oo ah yacni sideetan boqolkii dalka meesha dal ugu weyna arrintaas waxay u arkaan inay inay docfaruur ku tahay oo ay lineka sacuudiga uu hogaaminayo ay horkacaan marka iyadoo muddaba ay jireen arrintaas aragti kala duwanaanta ah ayaa waxaa dhacay arab spring wixii la dhihi jiray ama isbedeladii carabta ka dhacay qatar iyo turki waxay la safteen xoogagii isbedel doonka ahaa sacuudiga iyo imaaraadka iyo baxraynna waxay la safteen xukuumadihii markaa jiray dabcan marka aalaadkii la kala isticmaalay ama aljaziira ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama wax ha noqoto markii si nabadgelyo ah lagu tartamay isbedelada natiijadii kasoo baxday waxay noqotay xoogagii islaamiyiinta ahaa noocay rabaanba ha ahaadeene inay ka macaashaan ayna ku khasaaraan xukuumadihii hore u jiray marka taa waxaa ka dhashay inaanay ku farxin qolyihii taageersanaa counter revolutionkii ama yani kahortagii labaad oo militariga masar oo xug ku qabsaday ayaa iyadana xigtay marka muddada aragti kala duwanaan culus oo gobolka dhex taalla ayaa jirtay oo aynan raalli ka ahayn sacuudiga iyo iyo imaaraadku waa wa dhinac dhinaca labaad waxaa jira qatar waxay xiriir la laheyd ira iran waxaa ka dhexeeya northfield waxa la yidhaha meel gaaska laga qodo oo oo yacni deegaan ayaa jira oo badda iyo meelaha ku xiran ah marka maadaama iran iyo iyadu ay arrimo ka dhexeeyaan ay jiraan qatar iyo camaan iyo kuwait ilaa xad siyaasadda ah iran hala waajaho oo halala dagaalo forantiga kama ahayn inkastoo aysan hadda iran wax gaara kala dhexayn marka taasna sacuudigu wuu dhaliilsanaa oo waxay aada u rabeen in ay yani horboodaan siyaasadda iran hala yani iran baa a laga hortegayaada ah marka labada arrimood ayaa asaas u ah yani khilaafka hadda jira waan gartay masar haddaad iga igala hadashid arrinteeda masar waa ubuucda waxaa la dhihi karaa hadda yani khilaafaadka waayo masar militarigeeda iyo hadda dawladda hadda jirtana waxaa taageersan sacuudiga iyo maxaan ku idhahdaa imaaraadka iyagaana dabcan kaba dambeeyaba ilaa xad inay inay qoladaasi meesha timaado kuwan kale qatar iyo turkina waxay u arkaan dawladdan meesha timid inay inay inay xukuumad dimuqraadiya dabagedisay oo ayna mid xalaala ahayn marka labada arrimood marka qatar waxaa hadda lagu barashar garaynaya intii waayadan dambaa waxay ahayd aqbala mursi aqbala cc aqbala oo oo maaragtay yaa ha taageerinina xarakaadkii kale ee kasoo horjeeday dawladda marka ilaa xad waxaa la dhihi karaa waa meesha hadda ugu ugu dhibka badan leh ee taagan waayo masar sidii askartu ku qabsatay weli ma xasilin siyaasad ahaan ma xasilna waana dalka ugu weyn uguna yani taariikh dheer marka ma masar oo oo fashilantana dhib weyna ka imaan kara ayay aaminsan yihiin marka culays weyn oo masar la xiriira ayaa jira marka waxa waaye aragtida khaliijka ayaa waxaa ku kala qaybsamay aragtida masar iyo iran taasaa haddii lasoo koobo dadka oo loo sahlo taasaa loo dhigi karaa dalalkii khaliijku waxay ku kala qaybsameen siday ula macaamili lahaayeen masar iyo siday ula macaamili lahaayeen iran masar marka waxaa iska soo hoosgalaa north africa oo dhan iyo xarakaadkii ka dhashay waan gartay maxamed deeq ibraahim cabdi oo jooga magaalada muqdisho masar waa joogtay xilligii isbedeladu ay dhacayeen halkaasaad waxbarashadaadii sare u joogtay waad arkaysay sidii aljaziire iyo dowladdu ay isku ahaayeen dabcan waxaa jira xubno fara badan oo magac ku leh ururka ikhwaanulmuslimiinka oo xarun ay u ahayd markii hore markii dambe kuwii dowladda ka tegeyna ay u noqotay marka kaalinta aljaziira ay ku leedahay xumaanshaha xidhiirka masar iyo qatar
waxaa la dhihi karaa jaziiro waxaa weeye waxyaabaha ugu weyn ama siyaasadda dalka qatar lagula dagaalsan yahay waxaa weye warbaahinta xorta ee jaziirana waxa weeye warbaahintaas ay dhexaad u tahay bedelka gugii carabta loo bixiyey ee ka dhacay dalalka carabtana waxaa la dhihi karaa jaziira waxay ku lahayd kaalin aada u weyn marka ilaa waktigii mubaarak iyo laga soo bilaabo markii raayicaamka carabta ay jaziiro qabsatay oo ay kanaalkooda noqotay oo la yidhi kanaalkii shucuub halka kanaaladii telefishinadii ay dawladaha hayeen ay ahaayeen kuwa afka dawladaha ku hadla wa ilaa waktigaa waxaa jiray cadaadis badan oo oo iyo culays la saarayo waxaa jiray qadar lagu saaraya arrintaas markii koowaad waxay ahayd warbaahin carab laga leeyahay oo gudaha carabta ku taalla ay noqoto kanaal xor ahoo wax walba looga doodi karo oo wax looga sheegi karo dawladihii carabta iyo nidaamyadii ka telinay marka kacdoonkii masar kuna kasoo bilowday masar ay ku xigsatay aljaziira u ahayd afhayeen u ahayd marka waxaa la aaminsanya isbedelkaas aljaziira inay ka dambeysay markii mursi la ridayna waxa weeye aljaziira waxay la jirsatay mucaaragkii iyo waa muslimiinkaay la jirsatay hogaamiyaashii mucaaradka ahaa afdembiga lagu sameeyeyna ikhwaanka u badnaana badankood waxay aadeen waxay aadeen qatar oo halkaas saldhig ka dhigteen inkastoo sanadkii labada kun afar iyo tobanka cadaadiska markii sacuudiga ay ku saareen intuusan dhiman boqor cabdalle ay qaar badan oo kamida turkiga aadeen marka waxaa la dhihi karaa aljaziira waxay udub dhexaad u tahay khilaafka siyaasada qatar ee ee dhinaca furfurnaanta iyo ujanjeerida u janjeerto dhinaca iyo dacdoonkii carabta iyo isbedelkii ka dhacay waan gartay waxaa jira in eh, buuqii toddobaadka dhoweyd bilaabmay kadib ay turkiga iyo kuwait dadaallo wadaan Eh, cabdicasiis cali saxartan ilaa iyo iminka wax miro dhal ah oo laga arkaa ma jira Eh, intaanan eh, taa wax yar taaban wax yar waxaan ku darsanayaa eh, milasaadkii ama faylashii laisku hayay ficlan eh, iyadoo faylashaasoo dhehi jiraan ayaa haddana wixii iska degeen gaar ahaan markuu yimid odaygan cusub oo sacuudiga salmaan dagaalkii yemen waa kii la wada galay oo gacmaha la isqabsaday xaggee arrintu ka murgocatay marka waxa weye maadaama faylashii ay wada jireen jaziira waa jirtay iiraan waa jirtay inqilaabkii siisii waa jiray axwaankii waa jireen xamaas waa wixii oo dhan oo jira ayaa haddana nimanka inta gacmaha isqabsadeen isku duumeen dagaalkii yemen la wada galay dabku hoos ha ka shidhnaado qaraxa maxaa keenay saan is leeyahay imaatinkii eh, trump uu madaxweynaha maraykanka noqday iyo imaatinkiisii uu ziyaarada ku yimid sacuudiga qeyb weyn buu ka ahaa ayaga oo saddexdaa dowladood oo sacuudiga iyo imaaraadku ugu horeeyaan ay isku dayeen in ninkan taxaaluf iyo gaashaan eh, eh, buur adag ay la samaystaan laba wax way sameeyeen oo midna waa eh, isbahaysigii iiraan lagu jihaynayey iyo hu- hubkii weynaa iyo lacagihii weynaa ee la baxshay qodobka saddexaad oo aan isleeyahay waxaa aada loogu soo dhaweynayey eh, eh, trump iyo in layska dhiso wuxuu ahaa marka in lasoo cusboonaysiiyo geesgelintii qatar oo milisaadkii hore loo aanaynayo laakiin iminka wax cusub looga dhigayo in ay khadkii ka baxday falidaalika saddexdaas milab oo hubkii iyo kahortaga iiraan iyo eh, eh, eh, eedeynta ama eh, eh, eh, eh, eh, la eedeeyey qatar ee odaga lagu dacweeyey isagu markii dambe uu sheegay ayaa marka cusub si isaga milaf ay ugu noqoto arrinta kuwait iyo turkiga turkigu weli ma dhaqaaqin Eh, dowlado badan waa soo bandhigeen in ay diyaar u yihiin inay dhaqaaqaan turkiga ka mid a ingiriiska faransiiska maraykanka laftirkiisa waa suu trump la hadlay laakiin cidda iminka or ordaysa ee dhaqaaqaysa waa khaliijka gudihiisa waa kuwait iyo cumaan weli wax haba yaraatee cad ma jirto Eh, waxayna ku qasban yihiin oo arrintani arrin sii jiri karta maaha Eh, eh, dhibka kale oo dhacay xataa odagan hadday u dhowaanayaan ama wax kaga helayaan waxaa la rabay xoogaa fudud inay nimanka dhegta xa- xanuujiyaana in wax alla wixii la dhisay ay ku tuntaan oo eh, eh, eh, wax alla wixii eh, eh, eh, milasaad jiray ay hal mar baabi'iyaan oo wax kharibaan oo xataa isbahaysiga uu dhisay oo lahaa isbahaysi xoog laha noqdo iiraan ha looga hortago isbahaysi daciifa ugu ekaado ilaa ay iiraan jeegada ka bashato saas marka lama rabin laakiin waxaan ka wadaa ugu dambayntii eh, cumaan iyo kuwait keliya uma ordayaan qatar waayo waxay arkeen xataa iyagu sida eh, professor afyara uu sheegay oo si gooniya xiriirka iiraan wax un uga duwan eh, saddexda kale inkastoo eh, ti- tijaariga iyo dhaqaalaha ugu weyn iiraan ay la leedahay imaaraadku laakiin labadan dowladood waxay arkeen waxa qatar lagu sameeyey berina in iyaga lagu samayn karo saas darteed in la ixtiraamo waan gartay eh, eh, mabaadi'dii iyo nidaamkii khaliijku ay degsadeen ee xataa hadduu khilaaf jiro miidka lasoo saaro waxyaabaha la sheegay marka waxaa ka mid a is-afgaradkii u dambeeyey ee marigii inqilaabkii masar uu dhacay laga soo gudbay la is-afgartay iyo qodobadii lagu heshiiyey in ay miidka soo saareen oo ay leeyihiin qodobadii aan ku heshiinay waa kana waa taan heshiinay waa taan khilaafkii dhammaynay wax kastana sidoodii waxba iskama bedelina maxaa cusub saddexdeen wadanow soo saara qodobka cusub oo qatar ay jebisay weli warku ma soo bixin laakiin dadaal baa jira iyo rixlado iyo safaro isdhaafdhaafsi ah oo ay labada wadan ama saddexda wadan ku kala tegayaan waan gartay profesor afyare gadar baad joogtaa eh, adoo igu dari doona haddii xiisaddii ay sidii hore ka yara degan tahay waxaad eh, aad xusteen in madaxweynaha maraykanku uu la soo hadlay inagoo og in eh, laba maalmood ka hor uu twiitiyo amaba fariimaha dhinaca twitterka uu soo diray uu yidhi markaan sacuudiga tegey dadkoo dhammi waxay farta ku fiiqayeen qatar waa marka laga hadlayo eh, gargaarka argagixisada telefoonkaas madaxweyne trump uu kula soo hadlay eh, amiirka qatar faahfaahintiisa iyo in uu kaalin ka qaatay in xiisaddii ay qabowdo Een, horta midda ah shirka markii uu ka dhacay sacuudiga oo trump yimid eh, waxaa la khilaafka guud eh, iyo aragtiyada in lagu kala duwan yahay way jireen ilaa muddana way jireen waana laga noolaa waa laga dhaqmayey waa socotay laakiin waxa triggerka ah yacni oo markaa eh, dabka ku daaray baaruudda ku qarxiyey markaa waxay ahayd in ama si cad ha u yidhaahda asagu ama eh, ha laga fahmo in trump imaatinkii oo meesha yimid loo isticmaalo oo oo oo oo oo oo looga faa'iidaysto markaa in qadar la yani la gooni yeelo oo gaar laga dhigo runtii arrintaas ayada ah isaguna hadda waa ka muuqatay inuu inuu un la hadlay oo wax uu ka fahm arrintaa isaga ah ama isagu ha bilaaba ama ha laga dhaadhacsiiye ishaaradaas inuu baxshay way ka muuqatay taas marka sida hadda cabdicasiis lahaa waxa waaye ma waxay ahayd si ka duwan sidan inay u u abaaraan laakiin arrinta ah inay hal mar ay wixii oo dhan isticmaalaan oo blockade waxa la yidhaahdo ay sameeyaan xoogaa miscalculation culusa meeshaas ka dhacay oo si aan habbooneyn ay u abaareen dawladaha runtii qadar waxba iskama bedelin wax baaniga ama yacni argagaxana kama muuqan anigu hadda waa ku noolahay waa deganahay shaqaan ka imid hadda sidii noloshayda caadiga ahayd u socotaa yacni waa wax hadda oo oo oo oo aada looga dareemay dadka safraya dabcan markii safare ay noqoto iyo dalalkaa marka la aadayo waa arrin kale laakiin dadkii caadiga ahaa magaalada ku noolaa iyo dawladda qatar iyo runtii si degan ayay arrinta u abaartay oo hadda ma ma aysan abuurin wax weyn midda ka la xiriirta oo ah yacni arrinkan miscalculationka levelkaas ah muxuu ka tegi karaa yani ujeedadu hadday ahayd qatar in iran lagu diro oo ay ay dhinaca kale ka sabto ama ay turki ka soo harto oo ay qoladan sacuudiga raacdo arrintaas ayada ah ma lagu gaarayaa yani dhacdadan dhacday runtii waxyaalahaas oo dhan su-aalo waaweynah ka imaanaya nuxurkuna waxay noqonaysaa saadada qofka yani dawlad dawlad kasta waxay way madax banaan tahay shaqadeeda ayadaa wadata waxaa siyaasadeeda arrimaha dibaddana inay sida iyadu ay danaheeda u aragto inay u abaarto ayaa caado ah waan gartay haddaan kusii weydiiyo profesor afyare haddayba dhacdo in cadaadisku kusii bato oo waxaa masar sacuudiga imaaraadka iyo inta raacsan ay rajeynayaan ay suuragal noqdaan oo dhacdo in qatar la go'doomiyo ma jiraan waddamo kale oo ay xulufa la samayn karto hadday tahay turkiga iyo wixii kasoo dambeeya dalalka eurasiada la isku yidhahdo amaba iranba ku dar dabcan hadda sida muuqata dalka si cad u u istaagay taageersan khadkana aragtiyada xagga siyaasadda ay ilaa xad isaga dhawaayeen waa turki turkiya sidaa la socoto ciidamo oo base oo meeshaan ku lahaa basekaas oo ciidamo fara badan hadda inuu usoo diraayo ayay baarlamaankiisu go-aamiyeen waxay kaloo sheegeen inay raashin iyo biyo iyo waxa lamidkaa ayagu ay waxa ke waayo dalkani waa binanzilla waaye ma marka dhul ahaan wuxuu ku xirnaa oo keliya sacuudiga dhulkaas wixii ka imaan jiray oo dhan ayaa istaagay oo yani marka waa inay badiil helaan diyaaraduhu hadda khadad badiil ahay qaateen oo soomaaliyaba ay kamid tahay marka macnaha waxa waaye badiilkaas isaga ahna inuu turkigu galayo dalalku ma yara xataa maraykanka ciidan meeshaan u joogaa oo protection agreement lale qatar oo qatar hadda yani cid oo oo ku degdegaysa oo dhehaysa male waayo protection agreementsku habkay ushaqeysa waxa waaye waa waa waxa ay adeegaas protectionka waxaa bixinaya dalka oo oo oo meesha jooga marka turkiya base kuleh americaanka base kuleh dana fara badan oo dhaqaale oo oo dalalka ilaa shiinaha ilaayo ayaa ayaa ayaa ayaa jiro gaaska iyo la xiriira saliida marka ma aha wax sahlan yani oo qatar isolation la in laga wada geliyo adduunyada wax dhici kara ma aha laakiin waxaa dhici karta yani xoogaa inconveniencys inay timaado mida kale dalalkan dalal la darisa waa dalal walaalaha waa dalal dad la dhashay waayo markii la yidhi dadkii ha soo kala baxaan dad isqabaa laga yaabaa in laba dal lagu kala xanibo yani marka runtii dhibaatooyin noocaas waa dhici karaan laakiin guud ahaan qatar ilaa hadda wax oo oo weyn oo oo oo dhaqankeeda iska bedelay xagga siyaasadda iyo xagga nolosha magaaladaba ma jiraan waan gartay waayahay dhegeystayaashaan xusuusiyo inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay marti igu yihiin brofesor afyare cabdi cilmi brofesor abyare wuxuu joogaa dalka qatar doctor maxamed deeq ibraahim cabdi oo ku sugan muqdisho iyo cabdicasiis calas xartan oo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar maxamed deeq haddaan ku weydiiyo su-aal ku saabsan in qatar loo gooyo xiriirka dabcan sacuudiga iyo dalalka iminka go-aanka qaatay waxaa laga yaabaa inay dardar geliyaan oo dalalka kale isleeyihiin waxaad ku leedihiin nufuud amaba raad baad ku leedihiin inay ka dhaadhiciyaan dalka soomaaliya haddaynu ka hadalno arrini xaggee maraysaa wafdi soomaaliya ka socdaa tegay sacuudiga soomaaliya maxaa laga filayaa ilaa iminka dowladda federaalk ee soomaaliya tallaabo noocay qaadatay
intaan soomaaliya usoo noqon wax yar waxaan ku darayaa hawada professor arrimihii ay ka dhawaajiyeen ee ku saabsanaa waxa dhacay waxaa ka muuqata horta go-aankan dowladahan ay qaateen sacuudiga go-aan aan la darsin waxay isticmaaleen dhammaan kaararka siyaasadeed ay hal mar isticmaaleen marka wax u haray ma laha wax wax had intaas ka badan oo qadar ay ku sameyn karaan ma laha qadarna intaas waxa ay ka dhigayso sida muqdila hadda way yar tahay waxaa kaloo dhibaato weyn u geysteen adduunka oo ma aha waxay ciqaabeen qadar keliya ma aha waxayna lumiyeen kalsoonida ee dunida iyo maalgashiga shirkadihii waaweynaa ee caalamiga ahaa ee maalgashanay khaliijka iyo mashaariicdii iyo danihii isku xirraa ee dalalkaas oo dhan ayaa waxa gelaya maaragtay shak iyo hadhow sida mashaariic waaweyn iyo maalgashi loogu sameyn karo haddii siyaasadii aysan dejinayn ama laga yaabo dalal in subaxii ay iska qaataan go-aano noocaas oo kale arrintan markaan usoo noqono dhinacan iyo soomaaliya waxaa farta lagu hayay maaragtay wadnaha labadii maalmood ee lasoo dhaafay oo laga baqay in dowladda sacuudiga ay saarto cadaadis lamida si eeraan dowladda soomaaliya oo lagu khasbo in ay qatar xiriirka u dirto maadaama qatarna ay hadda lamid ahayn eeraan oo ay ka saameyn badan tahay laakiin ay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya soo saartay go-aan soo saartay qoraal ay leedahay ku muujinaysa inay aada uga welwelsan tahay khilaaf u dhexeeya dalalka carabta ayna qeyb ka tahay dadaalka la doonayo in wadahadal lagu dhameeyo taasoo dhammaan dadka siyaasiyiinta iyo ra'yi caamka iyo dadweynahaba aada loogu soo dhaweeyo waxaana taas ay dhacday iyadoo wafdi shan wasiir ka kooban aaday dalka sacuudiga kaasoo qeyb ka ah booqashadii hore madaxweynaha soomaaliya uu ku tegay sacuudiga uu ku tegay iyo heshiisyo la rabay in lala tafiyo laakiin waxaan la ogeyn in sacuudiga uu isticmaali doono oo heshiisyada inuu dib u dhigi doono iyo wafdigan waxa ay la kulmi doonaan lama oga waa arrin ku xiran sacuudiga marka maalmaha soo socday soo bixi doonaan in soomaaliya uu ku ciqaabo oo uu dib u dhigo waxyaabihii uu kula ballamay iyo in uu arrintaas iska dhaafo oo heshiisyadii horey loo sii wado iyo culayska intii la egyahay waxay soo bixi doonaan waftigaas waxa uu la soo noqon doono waan gartay cabdicaziiz calas artan intaan aanu tegin professor afyara cabdicilmi soomaaliya iyo dalal kale carabta ku jira cadaadiska laga yaabo inuu kaga yimaado sacuudiga masar iyo imaaraadka a waa waa arrin jirto weeye horeyna way u dhacday markastana dowladaha waaweyn khaasatan ama siyaasadda ama dhaqaalaha haysta dowladahaas yaryar ee ku xeeran ee u baahan way saaraan cadaadiskaas waxaan isleeyahay maadaama arrintu arrin aada xoogaa u kallafsan ay tahay carabta dhexdeedii muslimiin dhexdeedii dad walaalaha dhexdeedii dee ninkii isagu soomaalidu waa ta oran jiray calool baahan ee cawradaada dego ninkii aan waxba ka xishoonaynin oo waxaas karaamo iyo shaksiyad iyo aan waxba dib dhiganaynin ha isdaadiyo dad waxaa laga yaabaa talo ay gacanta ugu jirin oo yeman oo kale de waa ku qasban yihiin waxa la wixii waayo xogaaga yaroo meeshaba iyagaa ku haya laakiin dowladaha dowladnima waxun ka dambayso waxaan isleeyahay ilaa iyagu inay dee qadar wax ka tirsanayaan oo dagaalka qeyb ka yihiin maahane inay is adkeeyaan ayaa soo baxaysa iminkana dowlado badan baa gacanta taago yiri war waxani waa foolxume ha lagu xaliyo walaalnimo iyo xiwaar oo north africa u badan yihiin sudan soomaaliya dowlado weli aan hadlin waa jiraan lidalika dowlado yaryar oo ama xiriirkii aan goynine hoos u dhigay way jiraan sida urdun iyo jabuuti may goynin laakiin xiriirkii bay wax yar hoos u dhigeen iyaga oo dhinacna bareesharkii qoladanu ku haystay raba inay wax un ka muujiyaan dhinacna ay u cuntami la-dahay dowladdaas qatar ee wax dhibo iyaga aan ku samayn ay ay ay iska gooyaan lidaalika usha inay dhexda ka qabsadaan way dhaceen dowlado kale oo afrikaankaas ahoo iyagana dabada laga wada waa jiraan senegal safiirkeeda way u yeeratay xiriirkii maygoyn chad iminka waxbaan maqliyeyna safiirkii bay u yeeratay waxyaaba noocaas marka baresharku waa jiraya laakiin haddii xal deg dega arrinta laga gaaro oo ama qoladan khaliijiyiinta ordaysa amaba xataa qoloyinka reer galbeedku ay soo fargashadaan ama xataa habkay hadalka u dhigaan nimanka badan oo madaxda reer galbeedkoo hadlay oo u arrinta udhigay arrin foolxun inay taho ay arrin qaldan tahay jarmalka faransiiska waan garab istaaginahay waan la tacaadufnay qatar arrinta xal ha lagu dhameeyo trumpkii soo hadlay turkiga ciidanka geynaya dowladahaasi markay arkaan marka in afduubkii hadiiba la moodayay in arrinta lagu samaynayo aan sii soconin inay dib u hakadaan ay dhici kartaa marka qofna qof mabda-iisa uu celiyo oo yidhaahdo arrintani ma haddana qofna qof markuu arko arrintii arrin iska xallismaysaba inay taa yidhahdo arrin xallismaysa waxaad marka adigu aad kaararkaaga isaga gudan ood markaa maaragtay ad uga qayb qaadan labadaasiba waa dhici kartaa laakiin way xaawilin oo dowladahaasi isku dayin waan gartay ugu dambeyn professor afyar cabdi cilmi waxaan ognahay dowladda soomaaliya laba mowqif oo ku saabsan sacuudiga maruu muran la galay iiraan iyo dalka sweden labadii marba in si deg deg ah ay u daba safteen amaba u raaceen haddaan si kale u dhigo dalka sacuudi carabiya tani maxay kaga duwanaan doontaa amaba kala mid noqon doontaa mid saddexaadna waa jirtay oo berigii ruushku galay ukraine ahaa marka isku soo duubo aniga waxaan aaminsanahay go-aanka hadda ay qaadatay dowladda soomaaliya waa waa go-aan saxa waa go-aan xigmad ku salaysan marna waxaa laga fiirinaya arrinta dulmi iyo yaa dhaalima iyo yaa la dulminayaa marna waxaa laga fiirinayaa maslaxadda adiga dal ahaan maslaxadi marka siyaasada soo markii la yimaadana inta badan waxaaba la xeeriyaaba maslaxada mabaadi'da iyo dulmiga iyo waxaaba dhinacaada inta la yska dhigaa maxaa adiga dani ugu jirtaa la fiiriyaa marka la fiiriyo marka danta dowladda soomaalideed hadda daciifka ah in ay dagaal aysan shaqo ku lahayn ay gasho oo hadhow dhexdeeda ay balaayo kale ka qabsato waxaa uga quman inay tidhaahdo waxaan anagu nabad ha lagu dhameeyo runtii waa go-aan shariifa waa go-aan adag oo aniga waan aaminsanahay sacuudiga iyo imaaraadka iyo masar dowlado culculus oo breshar badan isticmaali kara inay yihiin yani inay bresharkaas intay iska xoogaa celiyaan iyagoo tabar yar ay yidhaahdaan maaragtay waa waa anagu arrintaa ma gelayno waxaan isleeyahay waa mawqif shariifa waana in lagu loogu hambaliyeeyo laguna taageero guud ahaana aniga waxaa ila qumanba maadaama aan mandiqada dadka daraaseeyana kamid ahay con conflictigan ama hadda yani arrintan ayada ah maba ah khilaaf loo baahnaa ma ah runta marka loo hadlo wax hadda intaas oo energya intaasoo yani loogu isticmaalo arrintaani ma mudna habab ka duwan ama ka sahlan ayay ayaa ayaa lagu xallin karay maanta waxaa dhici karta meeshii ay awal joogtay inay kasii fogaato oo xataa haddii ujeedadii ahayd rivalarigi iyo iiraan iyo sacuudiga ee gobolka ku saabsanaa inuu hadda legitimacy helaba oo dadka qaar ay legitimacyana dhici karta marka runtii waa miscalculation ama waa waxoogaa yani xisaabtaa si fiican la isuguma dardarin gobolkana uma roona gobol aad aad aad waxawaaye fragile u ah haddana aada u dhaqaalo badan uma roona hadda yani hirig hirig iyo waxa uma roona marka waxaan rajaynayaa in tallaabooyinkan nabadoonka ah ay dhaqso wax ku dhammeeyaan insha allah waan gartay aad baad umahadsantihiin professor afyare cabdicilme oo ku sugan magaalada dooxa ee dalka qatar cabdicasiis calas xartan oo ku sugan magaalada qaahire ee dalka masar iyo doctor maxamed deeq ibraahim cabdi oo ku sugan magaalada muqdisho dhammaantiin aad baad umahadsantihiin waa mahadsantiin maxamed iyo cabdicasiis
barnaamijkeennina intaas ayuu dhegaystayaal ku eegyahay intaynu mar dambe kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halkaad kala socotaana waa v o a haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waa kan jacfar kukaay oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha islaamka toddobaadkanna waxaannu kaga hadlaynaa fadliga quudinta dadka baahan iyo sadaqaduba ay leeyihiin gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan waa maalintii afar iyo tobnaad ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaa gudbay ku dhowaad kala bar waxaana jira kumanaan soomaali ah haddaanayba boqolaal kun ahayn oo ramadaan kuwa u soo galay iyagoo ku jira duruuf adag oo dhinaca nolosha ah qaarkood markoodii horeba waxba faraha kumaanay haynin halka qayb kalena abaarta dalka ku dhufatay ay dhaafsiisay xoolihii ay lahaayeen haatanna meel cidlaa taagan waxaa jira in badan oo iyagoona furkooda meel ku ogeyn iska sooma halka kuwo kalena ay dharag aawadeed meel kula dhacaan marka ay afuraan sida culimmada diintu ay sheegayaan bishani waa tii sadaqada wixii uu qofku bixiyana waxa uu ka helaa ajar aad uga ballaaran inta uu helayo marka uu bilaha kale wax la baxo
xilligan ay kusoo aaday bisha ramadaanka sanadkan waa xilli dadku ay abaaro iyo waxyaaba badan oo dhibaato ay jiraan sheekh cabdilxayi sheekh aadam xasan waa khadiibka masjidka cumar ibnukhadaab ee magaalada muqdisho marka in dadkaasi la afuriyo oo laga warqabaayo aad iyo aad ayay u fadli badan tahay nabigu wuxuu yidhi sal allahu caleyh wasalam qofkii qof afuriya arrinkaas wuxuu u yahay dembi dhaaf naartana waa looga xoraynayaa ajirkiisa oo kalena qofkii waa la siinayaa marka fursad waxay u tahay dadka saa'imiinta ah ee ilaahay uu waxsiiyey inay ayaguna soomaan oo ajirkii soonka ayagu ay qaataan ajir kalena inay shaqaystaan oo dadka kale ay afurinayaan inay ajir ka shaqaystaan ayaa ayagana ay faa'iido u tahay xilliga ay abaartu jirto amaba ay dadku gaajaysan yihiin waxa ay diintu boorinaysaa in laysku gurmado oo kuwa baahan wax la siiyo samaha laga helayana qur-aanku wuxuu ku tilmaamay mid aad u ballaaran kumana sii jirto haddii ay ramadaan tahay waa kan mar kale sheekh cabdilxayi sheekh aadam xasan khadiibka masjidka cumar ibnualkhadaab ee magaalada muqdisho xilliyada abaaraha ay jiraan in wax la quudiyaayo qur-aanku wuu tilmaamay oo ilahi wuxuu yihi falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw icaamun fii yowmin dii mastabatin yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba qofka inuu sameeyo qoor inuu xoreeyo ama qof baahan inuu quudiyo maalin gaajo u saaxiib ah marka maanta waa xilligii oo kale gaajada way jirtaa soonkii ayaa jira sadaqada marka aad aad u qiimo badan tahay marka ummadda muslimka ay aad iyo aad hasi ogaadaan sheekh axmed taajir sheekh cumar sheekh ibraahim waa imaamka masjidka ummatul islaam ee ku yaala magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka waxa uu tilmaamayaa in tobanka dambe ee bisha ramadaan cadaabta layska furto waxyaabaha horseedka u noqon kara taasi fududeeyana in janno la mutaysto waxaa ugu horreeya buu yidhi in dar alle dadka baahan loo gargaaro oo loo quudiyo dadka jannada gelaya waxyaabahay jannada ku mutaysan waxaa ka mida marka la ammaanayo oo la taxayo wayadcimuuna dacaama calaa xubbihi cuntada iyagoo jecel bay quudin hayaan maxay quudin hayaan miskiinan qof miskiina bay quudin hayaan laba wayatiiman qof agoon ayay quudin hayaan saddex wa asiilan qof la haysta ayay wixii la haysta bay ka saarayaan iyagoo daba dhigaya innamaa nudcimukum liwajhi illaah waxaanu idiin qoodinhaynaa alle dartii baan idiin qoodinhaynaa laa nuriidu minkum jazaan walaa shakuura habay yaraatee wax abaalgud iyo mahadnaq idinkama rabno marka dadka jannada gelaya arrimahay jannada ku galeen waxaa ka mid a qofka miskiinkoo la gacan qaban agoonta la gacan qaban qofka la haysto waxa haysta laga fujinhayo maalinta ramadaan muslimiinta oo idili weysiman yihiin hantiile iyo saboolba iyadoo la wada gaajaysan yahay lana harraadsan yahay sida uu sheekh cabdilxayi sheegayana waa darsi ku wajahan dadka hodanka ah si loo dareensiiyo dhibka ay ku sugan yihiin kuwa baahida joogtada ah qabaa faqri aawadii dadka waxaa laga yaabaa inayna dareemin gaajada xanuunka ay leedahay marka marka ay soomaan ee la yidhahdo waale soona ladinku waajibay sooma oo qofkii muddo dheer uu gaajaysnaado dareenka uu dareemayo iyo calooshiisa waxa uu ka dareemayo iyo tabardarrada uu dareemayo iyo xanuunka gaajada ay ku hayso markuu dareemo waxaa meeshaas ka soo baxaysa inuu ummaddii u naxariisto oo yidhaahdo dad waxaa jira sanadka oo dhan saan u gaajaysan gaajadaas markii dadkaasi in laga bi'iyo ayay mudan yihiin marka waa nooc ka mid a dadkii in la dareensiinayo naxariis inay u naxariistaan dadka danyarta ah dalalka dibadda gaar ahaan yurub waqooyiga ameerika iyo awstareeliya waxaa ka jira ololo ay wadaan dhallinyaro soomaali ah oo la yidhaahdo walaal afuri maalintii ayay waddooyinka ku wareegaan iyagoo baaldiyo ay wataan ku rida lacagta ay dadku la baxaan bashiir mursal ciise oo dhallinyaradaasi ka mid a ayaa v o a uga warramaya qaabka ay lacagta ay soo ururiyaan soomaaliya u gaarsiiyaan
si ka duwan dadka lacagaha aruuriyo soomaalida annaga taanna waxay ku timaadaa baaldi isla markiina waan shubnaa yani weliba wadanka australia iyo sweden isla maalintay qabtaan ay maqribkii shubaan ingiriiska waxaad moodaa in oo taraawiixda lagu daaho xoogaa xawalaadahana ay furneen marka hoyga xawalaadan ku shubnaa lacagta subixii ay noo diraan iyagana lacagta inaga aan qabana maalintii guryahana lama aadno jaabkana jaabkeena nama gasho waxay waxay aadaa xawlaad sheekh cabdilxayi sheekh aadam xasan khadiibka masjidka cumar ibnukhadaab ee magaalada muqdisho waxa uu soomaalida ku dhiirigelinayaa in wixiiba ay awoodaan haba yaraatee ay bixiyaan maadaama intaasi yar marka ay ururto ay wax badan noqonayso iyadoo ajarkuna uu intiisii la egyahay waxyaabaha ay ku abfurinayaan ee markii saas looga sheekeeyo fadli inay leedahay oo qofkii ajir uu ka helayo waxaa laga yaaba qofa inay kusoo dhacdo aduu wax ma haysatid wax ma bixin karaysid si marka dadkao dhan ay uga wada qayb qaataan sadaqada fursaddan uga faa'iidaystaan nabiga sala allahu alay slam su-aal waxaa la weydiiyey markuu xadiidkan sheegay oo qofkii qof afuriya ajirka uu leeyahay tilmaamaya yo asxaabta waxay rasuulka ilaahayow ma wada heli karayno dhammaanteen waxaan wax ku afurino markaasaa wuxuu yidhi sawaabkaas ilaahay wuxuu siinayaa qofkii qof ku afuriya xabad yani timir ah ama kabasho biyo ah ama wax yaroo baraxa oo caano ah marka si yani ma yani wax badaan oo qofku afurinta intuu dad soo xareeyo xaflad weyn uu qabto yani qof wax kasta yani hadduu bixiyo ajirkiisa wuu leeyahay laakiin kuma xirno yani wax badan haddaadan heli karaynin wax yar ma bixin kartid nabiga sal alay slam xadiiska shacab wuxuu ugu yidhi ilaahay wuxuu siinayaa ajirkaas la soo sheegay ee ah dembigiina inuu dhaafaayo naartana la isku xoreynayo qofkii la afuriyay ajirkiisoo kale la helaayo wuxuu siinayaa qofkii qof ku afuriya xabad timir ah imaamka masjidka ummatul islaam sheekh axmed taajir sheekh cumar sheekh ibraahim waxa uu muddooyinkanba soomaalida minnesota ku baraarujinayey in ay gacan ka geystaan u gargaaridda dadka ay abaarta ba'ani cayrtaysay islamarkaana ay si gaara bixinta u badiyaan inta bishan lagu guda jiro maadaama ajar dheeraada lagu helayo dadka walaaladeen oo geeska afrika ku nool dadka geeska afrika meelo fara badan ku nool abaaro fara badan baa jira roob la-aan baa jira bahi baa iska jira waxaan ku leehay walaalka walaalada ka warqab oo u naxariiso si rabbi subxaanahu watacaala oo kugu naxariiso waxaa kaloo ka mid a inaad sharabadahanka qaraabadaada masruufka loo badiyo waa qayb ka mid a maxaa yeele masruufka loo badinhayo dad fara badan baa ku dulnool dad badan baa sii daba yaala si rabbi subxaanahu wa tacaala aynu bisha khayr fara badan u shaqaysano ilaahay raxmadiisa u helno ilaahay jannadiisa u guulaysano dadka walaalaheena aan uga farxino in lagu soo duceeyaan aynu raashinkan meel la geeyo qurbada aan la-ahay aynu walaaladeen ajri kaga raasano
barnaamijkeennii umuuraha islaamka ee toddobaadkanna intaa ha inoo joogo intaannu toddobaadka soo aadan kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo ramadaan kariim
barnaamijkii umuuraha islaamka jacfar kukaay ayaana idinla socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a gunaanadka idaacadda ayaanu kusii dhowaaneynaa xuseen baraadan oo idaacadda la daadihinaya bal aan ka codsadayo inoo dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa mahadsanid jamaal wararka ka imanaya magaalada baydhaba ayaa sheegaya in toogasho ay ka dhacday goordhoweyd xero ay ku sugan yihiin dadka soo barakacay toogashadan ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen lix qof ilaa iyo afar iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen toogashada ayaa sida wararku sheegayaan waxa ay timid kadib markii ay israsaasayn dhex martay xubno ka tirsan ciidanka amniga ilaa hadda macadda waxaa khilaafkaasi ka dhashay iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in dhinac ka mida dhinacyada israsaaseeyey loo diiday in ay galaan gudaha xerada barakacyaasha oo xilligaasi raashin laga qaybinayay dalka britain xisbiga muxaafadka ayaa kuraas ku waayey doorashadii guud ee dalkaasi shalay looga dareeray xisbiga shaqaalaha ayaa isagu kuraas dheeraada helay taasoo wejigabax ku noqonaysa ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may oo iyadu dooratay in ay ku dhawaaqdo doorashooyin xilligooda laga soo hormariyey natiijada ilaa imka soo baxday ayaa sheegaysa in xisbiga muxaafadku ay heleen saddex boqol iyo toban ka mida lixda boqol iyo kontonka kursi ee baarlamaanka dalkaasi aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey caalamka wararkaasi ayaana ugu dambeysay baahinteeni galabnimo waa aniga oo jamaal ah iyo xuseen barre aadan iyo jimi dhammaantii isku duuban kaga tegayna sidaas maqal dambe xiise la nabadgeliyo